maalinta caalamiga ee waxbarashada adduunka waxaa la xusaa afar labaatanka janaayo sanad kasta maalintan oo ay ku dhawaaqday qaramada midoobey ayaa lagu dabaaldegaa doorkay waxbarashadu ku leedahay nabadda iyo horumarka maalinta caalamiga ee waxbarashada waxay qayb ka qaadataa xasuusin ku saabsan awoodda waxbarashada si ay u badasho nolosha dadka kobcinta dhaqaalaha dulqaadka iyo sidoo kale ilaalinta deegaanka ugu horreyn waxaan waraysa la yeelanay qaar ka mid a ardayda wax ka dhigta iskuullada ku yaala degmada dhobley kuwaas oo wax ka weydiinay heerkai ay joogto qanaacadooda dhanka waxbarashada goobaha ay wax ka bartaan magaceedu waa cabdixakiin maxamed cabdi joogana degmada dhowley gaar ahaan waxbarashada waxaan dhigtaa oma briminland secondary school ee ku yaala degmada dhowley maalinta waxbarashada talaatankii janwari marka dhammaan waa u mahad celinayaa macalimiinta iyo ardayda waama aad aad aan u qanacsanahay dad baana wax soo saartay oo dhallinyara oo iyaga ka mari dheliyey waxbarashadooda marka dhammaan waan ku dhiiligelinaya inay wax bartaan ardayda waxaan codsan lahaa mise wax in lagu soo kordhiyo adabka protocolka sida iyo chemistry biologiga qaabka wax loo bixiyo in protocolkooda inay kusoo kordhiyaan qaabkooda waxaan sidoo kale waraysi la yeelanay maamulayaasha iskuullada degmada kuwaas oo aan ka waraysanay in carruurta si siman wax u baraan iyo waxa uga qorshaysan dadka aan awoodin in lacag ay wax ku bartaan
magacayga hadaan ku bilaabo zuweer maxamed guuliye maamul ku-xigeenka iskuulka dhobley primary and secondary school maanta oo ay ku beegan tahay labaatan iyo afarta junaayo waxaan hambalyo u dirayaa baahda waxbarashada meel walba ay joogto maadaama ay ku beegan tahay maalin waxbarashada ah dhammaan baahda waxbarashada iyo wasaaradaha waxbarashada waxilsaara waa u hambalyeynaya inaan ka warbixiyo waxbarashada dhobley hadda la joogo iyo waqti hore ee marxalado badan ay soo martay heer waxay soo martay dugsiyada ku yaraayeen laakiin hadda la joogo waa dugsiyadu ay ku badan yihiin hadday noqoto iskuulladii barafidka ahaa iyo kuwa public ahaaba iyo kuwa diiniga ah macadyaha marka waxaan filayaa hadda waxbarashada waqtigan la joogo meelo fiican ay marayaan iskuulkan hadda aan joogo haddaan asagana kaaga warbixiyo dowley primary and secondary school markii hore iskuulkeen wuxuu ahaa primary hadda la joogan haddana secondary aan leenahay oo galaaska koowaad foomanka aan noo joogaan laakiin hadda meelihii ugu fiicnaa maraynaa oo iskuulkeenna maadaama uu public yahay macalimiin dowlad yaa noo joogto ee wasaaradda noo keentay marka waxaan rajaynayaa hadda iyo wixii kasii dambe inay si fiican iskula jaanqaadi doono ee waxbarashadana kor aadi doonto
ugu dambeyn waxaan waraysi leenanay gudoomiyaha waxbarashada degmada dhobley kaas oon ka waraysanay waxay ka qabteen tayeynta iyo horumarinta adeegyada waxbarashada degmada magacayga waa cabdinaasir cabdulaahi maxamed ahna gudoomiyaha waxbarashada degmada dhobley intii hadda aan shaqada xafiiska aan joogay hadda aan ka shaqeynaya degmada dhubley waxaa noo qabsan wasaaradda waxbarashada waxyaaba badan oo horaan aanan jiri jirin ayaan qabanay waxaa ka mid ah iskuullo badan oo bablig ah oo aan dhisnayn in wasaaradda waxbarashada ay ka dhistay degmada dhubley sida dageelama wadajir iskuulladaas iyo kuwo kale hadda la dhex dhigay oo weli hadda dhismahoodii bilaaban doonaan noo qabsamay inta hadda madaxileedka hadda aan joogay waxaa kaloo noo qabsamay in macalimiin federaal ah ay degmada hesho oo national level ah oo permanent ah horaan ma jirin intaan shaqada soo gelin iskuul dugsi sara oo free ah degmada ma lahayn waxaan diyaariyey qorshe ah in degmada yeelato iskuul dugsi sara ah oo free ah